gobolka lugaal nabadgelyada guud iyo dagaalka ahiba way fiican tahay dhacdooyinkuna way isdaba yaalaanoo bini aadankaa iska leh dhacdo ma baaqato qadaro ilaahay weeye labadan habeene ugu dambeeyey dil baa dhacay dilkaa dhacay waxa weeye batuuniyadii bleyska ee socon jirtay magaalada dhexdeeda ee abniyaadka ka dhaca magaalada gudaheeda dadka khaladka iyo dhibaatada iyo nabadgelya xumada wadaa ay dhowrsan jireen ee bidhaantooda laga biqi jiray dadka dhibwadayaasha ahi muddo iminka dhowr bilood ah may shaqaynin bulaysku wuxuu ku sugnaa bulayska gobolku goobahooda shaqada ee gudaha xafiisyada iyo baraha ay degan yihiin sadigyada iyo rugahay ku sugnaayeen maxaa keenay maxaa isbedelay arrintaa iyada ah waxay ka timid arrimo faragelin kaga timid bay ahayd hay-adaha hay-adaha dawladda ee kale arrin kaga timid bay ahayd arrin batuuliyadii iyaga ay loo igmaday ay booliska amniga u ahaayeen iyadoo aanay gacanku dhiigla baxsan iyadoo aan muqaadaraad baxsan iyadoo aan koontrabaan baxsan iyagoo gacanta ku haya cid kasta oo dembi gasha dembiga ugu weyna dhacaana uu yahay moobil la furtay arrintaana meel wacan ay taagan tahay baa ayaa laga wareejiyey abniyaadkii gobolka ciidanka buleeska ee gobolka gacantii farihiisii laga saaray yaa loo wareejiyey marka
waxaa ciidamo kalaa la wareegay ciidamadaa kale ee la wareegay ciidamadaa kale ee la wareegay hawshaa iyada ah ayaa ayaa ayaa hawshaasi ayay ayay ahayd waa tahay maxay qabtaan marka booliska booliska gobolku ma kuwa saldhiga keliya ku sugan ba ma jiraan miyaa wax roondooyin oo habeenkii sameeyaan iyo howlgallaba waxa weeye roondada way qaban jireenoo xilliga aan ka warbixinayo amnigu magaalada sugnaa ee gacanku dhiigle aanu baxsan jirin markaa roondada iyagaa lahaa oo gacantooday ku jirtay sideedaba nabadgelyada in lagu borotiiga maaha nabadgelyadii baa lagu borotiigayaa oo nin nin taargid garaynaya baa wuxuu odhanayaa hebel hebel meesha uu joogaa ma jirto ma jidho jidhaa loona hebel ma jiro meesha uu joogaa ma jidhaa loodhanayaa waxa weeye ninkaasi ninkaasuu kursigiisa doonayaa inuu nin kale ku bedesho oo dana uu leeyahay uu ku gaadho laakiin hawsha uu qabanaya miisaan iyo aragti maxay ku sugan tahay iyo maxay ku sugan tahay iyo muxuu qabtay iyo maxaa shalayta ay maraysay lama yidhaahdo waa tahay iyadoo sidaasu tahay haddii shaqadii laydinka wareejiyey dhinaca amniyaadka ama wareegidda sugidda amniga caasimadda wada shaqayn ma jirta miya inaad wada shaqayn la leedihiin kooxahaasi ama ciidamadaasi sugidda amniga loo magacaabay ama ka shaqaynayaba wada shaqayntu isuyimaatin aan macno lahayn oo dhadhan lahayn ninka haddii shaarkiisii sanada ku xaragoonayay laga furto dhadhan male ninka ka furtay dhadhan male waxa weeye waxa lagu xaragoonayay waxay ahayd bulshada rayidka ah waxay xaq u leedahay inay hesho amnigeedii ilaalinta naftooda iyo maalkooda qofkii dembi dhagalqabo noqday ee dembi geysana in la qabto oo buleesku gacanta ku dhigo wixii ka xumaadana iyaga lagula xisaabtamo oo dawladda dhexe kula xisaabtanto timeesha way ka baxday dad aan u tababarnayn oo aan garanahayn oo aan weligood iyo allahood si ruuxa loola dhaqmo dadka bulshada rayidka iyo xuquuqdooda aan garanahayn baa ka saaray meesha buleeska ka saaray kuwo kalena geliyey dacdadii ugu dambeysay iyo iyo iyo iyo maxsuulkii iyo reactionkii ugu dambeeyeyna waa kaa isdaba jooga ah ee haddee labadii gacanku dhiigliya ugu dambeeyey aad ka war hayso
waa tahay kiisi gacanku dhiiglaha labadiiba saasay ku baxsadeen labadii gacanku dhiiglaba
waa tay kiiskii hadda u dambeeyey ninka gacan ku-dhiiglaha ahaa maxaa laga yidhi baxsaday ma magaalada kusugan yahay mise waa ka tegay mar hore magaalada
annagu boliiska haddaanu nahay baadidoonkiisii waa ku jirnaa geed dheer iyo geed gaabanna waa u koraynaa insha allah bismillaahi kariim laakiin waxa weeyaan qadarta ilaahay baa iska lahaa laakiin nagla jinsiga dhacay guleedka xaggiisa iyo baxsiga guleedka xaggiisa kama iman ma ka iman ka absolutely kama iman inuu baxsado waayo habeenkii ninkaasi dhintay iyo habeenkii ku xigaya gabadha xabaddu ay ku dhacday ee habeenkii xabaddu gabadha ku dhacday ee waxa weeye buleysku ilaa muddo bil iyo siyaada a ma shaqaynahay waxa uu mas-uuliyad ah oo gudaha magaalada ah oo uu hayay batuuliyadii baa lagala wareegay ma jirin waa tahay waxaa kaloo jira in xilligan cabashadu aada u badan tahay dadweyne fara badan ay soo cabanayaan ku aadan in dhalinyaradii xilliyada habeenkii a dadka baaran jiray ee moobilada ka furan jiray ay soo bateen iyagoo weliba mindiyo wata arrintaasina maxaa ka leedihiin waxa weeye arrintaa iyada ah mindiyaha iyo moobila dadka mindiyaha sitee dhalinyarada ah imika soo batay waa arrin anaga naga dambaysay laakiin xilliga aan tilmaamayo ee aan farta ku fiiqayo ee batuuliyada iyo buleysku ay shaqaynayeen ee baraha kanturolada ay habeenkii dhiganayeen ee disho otada waxaa la yidhaahda iyo serasayda waxaa la yidhahdaa waxa weeye lixda lix tu lix baa la yidhahdaa lixda maqribnimo ilaa labayo tobanka saac ee aroornimo sirasay iyo dishoota la yidhaahdaa buleeskii shaqaynayey baa meesha ka baxay dabadeedna sidaa dilalka qorshe dilalka qaabkaa dilalka qaabka qaabaysan ay isaga dhacayaan ee gacan ku-dhiiglayaashii geystay ay isaga tegayaan ayaa kuwanina usoo kordhayaan fakaag bay heleen shaqo la-aaneed